somalilan ayaa hakisay isticmaalka lacagta kontonka dollar ee maraykanka kadib markii la sheegay in suuqyada hargeysa iyo wajaala ay soo gashay lacag been abuura gudoomiyaha bangiga dhexe somalilan cali ibraahim jaamac bakdaadi ayaana arrintan uga warramay wariyaha v o eda hargeysa khadar maxamed cakulle haa wuu jiraa arrinkani oo iminka muddo ilaa labaatan cishaha somalilan gudaheeda way ka socotay kontonka dollar ee fawarjiliga ah markaa kontonkan dollar sida aanu ku helino ilaa xogaale wuxuu naga soo galay muqdisho oo la leeyahay howlo siyaasadii waxbaa loo aagsadanayay etoobiya soo dhex maray magaalada wajaale magaala galseedka xuduudka ah ayuu markaa haddana somalilan ka soo galay markaa kuma badna oo aada umuu shaacin laakiinse wiigan ugu dambeeyey buu hargeysa soo galay weli gobolada bariga boro-ay iyo laascaanood iyo eergaaba iyo intaanu xogta ku hayna weli mau gaadhin oo laguma isticmaalo marka saasuu ku soo galay waxaanu leeyahay astaamo u gaara oo uu kaga duwan yahay kontonka kale mushkiladu waanu u imanaynaa astaamaha lakin waxaan doonaya kuweydiye matalan wajaalo kale waa magaalo weynoo suuqyo badan baa ku tiirsan ama lacagyo badan baa soo gala ka baxa marka sideed isleedihiin sidii kusoo gaadhaa isleedihiin wajaale siad ku ogaatay xamar in laga isticmaalay waxaanu ku ogaanay baanan baa jira halkan ka furan oo xamarna kule branch marka iyaga dhexdooda ayaa isgaadhsiiyey hoos ahaan inay lacag jirto konton dollara oo forgery laakiinse may sheegin baanankaasi nooc ay tahay kontonka dollar xogtaa may haynin ee wuxuun baa hayeen inay jirto konton dollar oo been abuur laakiinse imika ayaanu ogaadeen calaamadaheedii iyo sifooyinkeedii ilaa wigan markaasna la wadaageen baanka dhexda soo wadaageen
maxaa markaa haddaad dadka u sharaxdo maxaa ugu muhiimsan ama astaamee lagu kala duwan yahay horta khatarta ugu weyn ee ka dhex ay leedahay waxa weeyaan way dhaafaysaa makiinadaha lacagta lagu eego ee baananku ku eegaan ama sariflaasha ku eegaan oo marka labadooda saa loo geeyo labaduba way ka gudbayaan markaa qofkaa sariflaha ama baanka makiinadda inta badan makiinadda waxa weyaan reliable waa lagu kalsoon yahay wax sugan weeyaan oo software bay leedahay brogram bay leedahay ay ku garan karto marka nimanka soo sameeya baashan waa niman aad ohan karto waa highly sophisticated xarfaana marka makiinadda way dhaafaysaa sababta ku fidayna ama xamar ugu fiday ama wajaal ugu fiday ama etoobiya gudaha ugu fidayna waxa weeyaan baali waxaan qabanayn makiinadihii waxaan ku talinaynaa intaan raaxsada eh in sariflayaasha iyo baaninku ay soo iibsadaan two thousand twenty one makiinadaha ah waayo two thousand twenty way ka gudbaysaa marka waxaa la odhan karaa softwareka lacagtan ku samaysan tahay iyo twenty twentyga mashiinkeedu way sakhreeyaan way sakhreeyaan sababta gudubtayba wataa haddii kale waa la qaban lahaa laakiin si marka taa laga gudbo side labaiyo toban astaamood oo kale ayaa jira oo laga garan karo lacagtan inay tahay been abuur toobada sax weeye lacagtan been abuurka ahi serial numberkeeda waxaa ugu wada horeeya numberka four two seven waa serial numberka ay lacagtu leedahay lacagta saxaa midooda serial gooniya number bay leedahay ay ku bilaabaysaa ay ku bilaabaysaa
laakiin lacagta kontonka doolar ee forgeriga afar laba toddoba ay ku bilaabaysaa ugu horeeya inta kale way kala duwanaan karaa laakiinse nambarkay ka bilaamaysaa waa wada four two seven ta kale waxaa ku qoran koonaha bidixda xarafka b two b two b for boy ayaa xarafka markaa af soomaaliya dir kusho ba iyo nambarka laba laba haa kuwa kale nambara kala jaada k eleven k two elef ayaa ku qoran tan waa b two waa gidigood ta kale waxa weeyaan lacagtan waxay soo wada baxday siday u dhan tahay two thousand thirteen lacagtan muxuu ahaa saddex toban forjirigaha kuwa kale two thousand eight two thousand ten iyo two thousand thirteen ba way leeyihiin laakiinse tani waa wada two thousand thirteen ayay ka siman tahay oo lacagta ku tukaa maraykanku koo soo daabacay koo soo daabacay koo soo daabacay markaa lacagtan been abuurka ahay siday u dhan tahay waxaa ku qoran kii inay soo baxday kuwaas waa calaamada ugu waaweyn waxaa ku kala jira markaa leyrka lagu qabto leyrka sidaa loogu qabto inuu kala duwan tahay de ilaa iminka raadkaad haysaan cid ma u haysaan eedaysan arrintan
ciidamada amnigu saddex qof ayaa loo hayaa oo arrinkaa waa hadda loo hayaa qaar kalena waa lagu daba jiraa marka dee kole geli maayo hawlahooda iyo shuunahooda amniga laakiinse dad bay hayaan qaarna way ku daba jiraan baharshan way socota
dadku badi dolar bay isticmaalaan oo shilinkii somalilan iyo dolarku isbarbar socdo dad badanoo waayeenoo hooyooyin u badana laga yaaba inay kuma adeegtaan lacag dolar ama dibadda looga soo diro ama ehelkoodu maxay tahay fariinta banka ee fariinta bank waxa weeye kow lacagta kontonka ah inaan la qaadan oo aan la isticmaalin ee dolarka ah ayaanu dadweynaha ama bulshada somalilan ugu baaqaynaa ilaa iyo inta la hubsanayo ee ay inoo imanayso makiinadahan muxuu ahaa la mariya ee kala saara marka qof waliba kontonkiisa inuu isku haysto aynu horta u baaqaynaa oo aana kala bedelan baarankuna aqbalin sariflayaashu aanay aqbalin two lacagyagu waaweyn ee lagu kaliibsanayo dhulka ama daaraha ama gawaadhida ee kontonka kuna labaatan kuna shanta kuna ee kaashka ee dolarka caadiga ah inaan la kala qaadan ee qofka uu ka dalbado qofka wax kiibinaya inuu jeeg siiyo oo qofkan doolarka sita intuu baanka soo dhigo lacagtiisa dabeetana uu jeeg ka qaato jeeggaa uu wax ku iibsado ayaanu kula tiraynaa ganacsada waaweyn iyo dadkan muxuu ahaa dhulka kala iibsada intan oo taayo tagaanuu lacagun kala bedesha idan lacagtaba aan la eegin markaa khatar baa ku jirta waxaa laga yaba in boqol soo daabaco oo ayna soo gasho markaa waxaa sayfaa baanka in lacagta la dhigto baaranka ka furin somalilan ee islaamiga dahabshiil daarusalaam premier bank amal bank inuu qofku dhigto dabeetana jeeg ka qaato oo wax ku iibsado taana dadkaan ujeedaynaa muxuu ahaa ganacsada aad baad umahadsanta dhegeystayaaalkaasi waxau ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan cali ibraahim jaamac bakdaadi oo u warramaya waryahayaga khadar maxamed cakulle